barasaabka ismaamulkan gaarisa nadiif jaamac ayaa maanta xariga ka jaray qaybta biyaha ceelasha ee a d c oo ku yaala jiinka webiga tanarifa wuxuuna sheegay in dowladdiisa ay diradda saari doonto sidii biyo loo gaarsiin lahaa dhammaan xaafadaha magaalada gaarisa aad iyo aad baan u faraxsanahay run ahaantii waana ii sharaf weyn inaan maanta aan dhex taaganahay buuradan oo iigu dambaysay waktigii kambaynka soo saas mahen markii meeshan aan soo maray waktigii kambaynka maalin baa waxaa la dhahay buuladan waxaa la dhahaa buulaa oman markaas soo ma jirin hadda omanka maanta waa laga baxay soo ma shaqadana weli way socotaa kool isma gaarin hadda face one baan ka hadlahaynaa oo kuwa aad sheegaysid ay yihiin in alla inta biyo la-aanta aheenna ani iyo nimankan gawaaska oo hadalka ma sii badinaayey shaqaa noo taallaa ilaahay idinkii hadduu cumriga caafimaadna siiyo shantan sano intay iga dhammaanin waxaan rabaa ani iyo gaarisa biyaha meel ka soo baxan insha allah tacaala ha la samro waan ogsoon yahay biyaha safarkooda wuu yar yahay waa shay aan laga maarmi karin oo had ijaaba loo baahan yahay degdeg loogu baahan yahay oo la-aanteed nolol ma leh biyo waa naaal nolol la-aan waa nolol la-aan wey waan ogsoonna waxaas laakiin magaaladii saddex shay baa jiraan ogaatiyaan u baahannahay waad ogsoontihiin waa ina xasuusinaya saddexda shay waxaa weeye magaaladii oo weynaatay oo sii ballaaran hayso oo sii socoto oo maalin kasta buuro cusub la sii furaay hadda iniga intaad joogtiin biyo waad hesheen kuwa agto maarata buur arga agteeda waxay ku leeyihin biyo la-aan mana waa buuro cusub oo hadda la fure laakiin biyihii baa un loo baahan yahay marka shaqada way soconi buurada magaalada baa weynaatay waxyar noo samra barasaabka gaarisa ayaa bulshada degan gaarisa ku booriyey inay iibsadaan haamo ama taangiyaha biyaha lagu kaydsado bal kuwa inta kari kasto inta oo sheekha waan maqlay oo leeyahay dadka masaakiinta waxa lala qabto laakiin bal kuwa kari karaan ciddii kari karto taangiya gata oo biyaha ku kaydsada xataa nairobi nairobi ninka degan baa garanaya nairobi naftigeeda haddaadan biyaha kaydsanin wiig dhan toban casho dhan biyo ma helaysid marka biyaha in la kaydsado oo taangiyayar aa gadatiin ama aad raasatiin ku tashada ma aha in bibeki la kor taagnaado oo biyihii maacud maqan yihin ayaa la dhihina maxaa meel kasta adduunka biyaha cariiriga wuu iska jiraa il magaalooyinkii baa aad u ballaaran hayaan dhanka kale waxa uu ku baaqay in lacagta biyaha la iska bixiyo lacagta iska bixiya sida nalka aad u bixisiin biyaha inta aad cabtiin lacagteeda bixiya hadda waxaa nimankan kula heshiiye in guri kasta la geliyo miter ma aha lacag iska soqoray ma aha miterka inta aad cabtay oo kugu imaatay oo kuu qoran iska biya xafiiskana waa kan hadda xafiis kale oo la fog oo si aadaysiin ma jiro xafiiska waa la inii keenay wilashiina gabdhihiina baa ka shaqeeyaan lacagta iska bixiya wixii aad cabtay bixi ba waxaa lagu gelinaa miter ani ayaga waxaa naga dhexeeyaa inay guri kasto ay miter ay geliyaan si dadka aan loo dhihin lacag aan aan aysan cabin aan lagu qorin ayaa miterka loo hagaajinaya taasna ogaada marka insha allahu tacaala hooshaas way noo socotaa waad mahadsan tihiin sidaa wanaagsan aad noo soo dhaweyseen ilaahay idinkii waxaan rajaynayaa mar labaad inaan soo noqono oo aan sii dheereen muddo aan sii aan soo noqono oo tulooyinka kale facetugi aan dhaan aan ayadana aan furno kuwa kalena aan sii furno ilaa iyo aan meel fog aan gaarsiino biyaha gaarisa bishaar axmed dhaqane warbaahinta star gaarisa